أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكوب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تبتلي حقدا وقهرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa goordhow faafisay sawirrada bakhtiga maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay lagu laayay dagaalladii ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud falanqayn ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa iyo waxa sawirradaasi ka soo muuqanaya qodobbadeenna kale waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo si iskhilaafsan uga hadashay hubkii looga furtay duleedka degmada cabudwaaq iyo wararkii ugu dambeeyey warbixin kooban ayaannu barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobbadeenna kale waxaa ka mid ah shil gaari oo dhibasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad soddon ruuxoo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya qaabka uu shilkaasi u dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa inshaa allah waxaa sidoo kale caawa qodobbadeenna ka mid noqon doona gurmad isugu jira mid caafimaad iyo mid dacwo oo laga fuliyey deegaan hoostaga dhoobley wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qoysaskii gurmadkaasi loo fidiyey oo ka warrami doona barnaamijka ayaan idinku maqashiin doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo sidoo kale xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafeebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكوب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqasheen aannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa goordhow faafisay sawirrada bakhtiga maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay lagu laayay dagaalladii ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud haddaba sawirradaasi oo goordhow mareegaha bulshada lagu faafiyey waxaa inoo soo koobayaa oo caawa barnaamijka igala qaybgelaya walaalkeen ismaaciil ismaaciil sawirradaasi iyo waxaa ka soo muuqanaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad goordhoweed oo caawa ah mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib waxa ay bahisay sawirada weerarkii xoogganaa ee shalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo waninle oo dhaca inta udhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud weerarkaasi faysal shalay dhacay wuxuu ahaa weerar aada u xoogan oo saacado badan qaatay islamarkaana maleeshiyaadka ridada lagu xasuuqay mu-asasadu caawa ayay baahisay sawirada weerarkaasi waxayna mu-asasadu baahisay ku dhowaad ilaa saddex iyo labaatan sawir oo isugu jiray meydadkii murtadiinta ee shalay lagu xasuuqay weerarkii ka dhacay deegaanka waniile iyo sidoo kale khanaa'im isugu jiray hub culus kuwo fudud rasaas iyo saanad ciidan oo laga furtay maleeshiyaadka ridada durbe markii mu-asasadu baahisay sawiradan waxaa lagu baahiyey mareegaha internetka iyo baraha bulshada oo caawa si weyn ay u qabsadeen sawiradaasi oo dadkuna isla dhex marayaan runtiina waxay ahaayeen sawiro shaafiyey quluubta dadka muslimiinta xaggana rucbi iyo argagax ku riday cadowga allah ee murtadiinta iyo saliibiyiinta dagaalkii shalay faysal haddaan dib ugu laabanno wuxuu ahaa dagaal aada u qaraar oo jab xogan lagu gaarsiiyey cadowga allah ee murtadiinta ah sidaan xalay baahinay dagaalkaasi waxaa lagu dilay toddobiyo labaatan askari oo murtadiin ah oo ay saraakiil ku jirtay waxaana lagu dhaawacay sideed iyo soddon murtadiin ah oo dhaawacyadooda qaarkood xitaa maanta la geeyay magaalada muqdisho kuwaasi oo dhaawacyadoodana uu yahay kuwa garaab ah marka dagaal wuxuu ahaa aada u qaraar oo ka mid ah dagaaladii lagu jebiyey cadowga ee galgaduud ka dhacay xitaa wararka qaar waxay sheegayaan faysalow in meedadkii murtadiintu ilaa maanta ay yaaleen goobihii shalay dagaaladu ay ka dhaceen oo ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda gacanta ugu hayaan sawiradan caawa mu-asasada alkataib bahisan waxay ahaayeen sawiro la wada sugaya maadaama shalay murtadiinta jab xoogan iyo khasaaro xoogan u gaaray sawiradana hadda si weyn ayay internetka ugu baaheen oo meel walboo baraha bulshada oo dadku ay ku wada xiriiraan waxaad ku arkaysaa sawirada ay baahisay mu-asasada alkataib ee lagu soo bandhigay jabkii murtadiinta shalay ku gaaray dagaalkii ka dhacay deegaanka wanile ee wilaayada galgaduud أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga andalus oo toos aad nooga maqlaysaan wilaayaadka islaamiga ee dalka markana waxaan idiin soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta qodobadaan ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya oo si iskhilaafsan uga hadashay hubkii looga furtay duleedka degmada cabudwaaq iyo sidoo kale shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad soddon ruux oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka mid ah dhulka soomaali galbeed iyo qodobo kale walaalkeen maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka oo ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah weerarka oo isugu jiray kamiin iyo mid qarax ah ayaa murtadiinta lagula beegsaday inta u dhexaysa degmooyinka luuq iyo doolow ee gobolka gado waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta weerar kale oo ka miin ah oo habeenkii xalay ay mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo si dhuumaalaysi ah ugu safriyey qayba ka mid ah gobolka gado askarta oo tiradoodu ahayd saddex askari ayaa waxay ka soo baxeen dhanka degmada ceelwaaq waxaanay ku sii jeedeen degmada beled xaawo wuxuuna weerarkan ku qabsaday deegaan lagu magacaabo yadow oo qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jira ceelwaaq weerarkan waxaa lagu dilay dhammaan saddexda askari waxaana lagu kala magacaabi jiray yuusufey bashaar iyo xasan cabdi aadan waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxaasi lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray gaashaanle ceydiid maxamed cabdi guray oo ahaa taliya ku-xigeenkii ururka siddeetan iyo saddexaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ee maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo dhibaatooyin badan ka geystay deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay mareegta balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo si iskhilaafsan uga hadashay hubkii looga furtay duleedka cabuudwaq xiisado colaadeed oo ka dhashay hub laga keenay itoobiya ayaa ka taagan degmada caabuudwaaq ee gobolka galgaduud iyadoona dadka deegaanku ay digniino u direen xukuumadda muqdisho warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iska horimaad culus oo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray deegaan dhaca waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ugu yaraan afar iyo toban qof oo u badan maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa ku dhintay iska horimaadka oo ka dhacay tuulada shiila madow oo u dhexaysa degmooyinka balanballe iyo caabuudwaaq maleeshiyaad deegaanka ah ayaa waddada u galay kolonyo gaadiid ah oo ay lahayd xukuumadda muqdisho islamarkaana hub looga soo raray dhanka itoobiya waxaana dagaalka looga itaal roonaaday maleeshiyaadka xukuumadda dadka deegaanka ayaa gacanta ku dhigay inta badan gaadiidkii xamuulka ahaa ee hubku ku rarnaa iyagoona degsaday dhammaan sahaydii hubka ahayd ee dalka itoobiya laga keenay saraakiil ka tirsan ashahadala dirarka kooxda riddada ayaa ka mid ahaa askartii lagu dilay dagaalkii ka dhacay tuulada shiila madow wararka ka imaanaya duleedka caabuud waaq ayaa sheegaya in xukuumadda muqdisho ay ciidamo dheeraad ah u dirtay deegaanka ayna isku dayayso in ay weerarto dadka deegaanka oday dhaqameed u hadlay shacabka degmada caabuud waaq iyo balanballe ayaa kooxda xasan gurguurte uga digay in ay weeraro ku soo qaado deegaanka isagoo wixii shalay ka dhacay tuulada shiila madow ee mas-uuliyaddooda dusha u saariyey maamulka galmudug iyo xukuumadda muqdisho dhinaca kale maamulka galmudug ayaa qirtay in laga qabsaday gaadiid hub ka keenay dalka itoobiya kadib markii waddada loo galay taliya ku-xigeenka booliska maamulka galmudug ugu magacaaban gobolka galgaduud ayaa warbaahinta u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu dhankooda ka soo gaaray dagaalkii shalay warar soo baxay ayaa sheegaya in hubkan laga keenay waddanka itoobiya waxaana hubkan loogu talagalay in lagu sii huriyo colaadda u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee dega gobollada dhexe dhinaca kale wasaaradda ammaanka ee xukuumadda muqdisho ayaa war ay ka soo saartay kiiska hubkan een xiisadda badan dhaliyey ku sheegtay in kooxo ganacsato ah ay sifo sharci darraha ku soo geliyeen soomaaliya billa soomaaliya oo isku dayeysay inay dafirto hubkan ay lacagaha malaayiinta doolar ah uga soo iibsatay een itoobiya ayaa tiri dowladda waxaa ka go-an inay gacanteeda ku soo ceshato hubka waxayna faraysaa odayaasha iyo waxgaradka inay kala shaqeeyaan soo celinta hubkaasi warka ka soo baxay villa soomaaliya ayaa isburinaya mar waxay iska fogeysay mas-uuliyadda keenista hubka marna waxay sheegtay in ay ka shaqaynayso sidii ay hubka uga soo ceshan lahayd gacanta shacabka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil lagu dhammaaday oo ka dhacay duleedka qabri bayax khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo maanta ka dhacay duleedka degmada qabri bayax ee gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed shilka oo ahaa mid argagax leh ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulo lagu magacaabo guyow oo hoos tagta degmada qabri bayax shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari ugu yaraan toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen isla goobta uu shilkan ka dhacay halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan kale kuwaas oo saarnaa gaadiidka shilka galay dadka ku baaba'ay shilkan gaari waxaa ku jirta hooyo iyo afar caruur ah oo ay dhashay kuwaas oo dhammaantood dhintay nambarka dhimashada ayaa la soo wariyey in uu sii kordhi karo maadaama dhaawacyadu ay ka mid yihiin kuwa halisa mid ka mid ah gaadiidka shilka galay ayay goobjoogayaashu sheegeen in ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah waana gaariga dhimashada ugu badan ay ka dhacday sida dadka deegaanku xaqiijiyeen dadka dhaawacmay ayaa la geeyey xarumo caafimaad halkaas oo lagu dabiibayo sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey muuqaalka argagaxa leh ee ka jiray goobta uu shilku ka dhacay gaadiidka isku dhacay ayaana u muuqday kuwa burburay waa mid ka mid ah shilalka ugu culus ee ka dhaca deegaanada dhaca dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta xabashida waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar lagu beegsaday booliska faransiiska oo ka dhacay magaalada baariis magaalada baariis ee caasimadda faransiiska waxaa ka dhacay weerar toorey loo adeegsaday kaasi oo lagu beegsaday askari ka tirsan booliska waddankaasi weerarka ayaa dhacay maalintii shalay waxaana fuliyaha weerarka uu dhaawac gaarsiiyey askari ka tirsan booliiska kaasoo qayb ka ahaa roondo ay sameynayeen ciidanka booliiska wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa qoraal uu soo dhigay barta ex wuxuu ku sheegay in xaaladda caafimaad ee askariga aanay halis ahayn halka gacanta lagu dhigay ruuxa fuliyey weerarka tan iyo labada kun shan iyo tobankii wixii ka dambeeyey weerarkii loogu argudayey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee lagu beegsaday wargeyska charli ibdo ciidamada booliiska ayaa si maalinle ah dalka uga sameeya howlgallo amni waxaana waddooyinka dhooban askar hubaysan tanina waxay meesha ka saartay suuraddii ahayd in caasimadaha reer galbeedku yihiin amni aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey baraha bulshada hubkii maleeshiyaadka deegaanka ay sida xooga ugala wareegeen maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada ayaa maanta sheegtay in hubkaasi si xoog ah gacanteeda ay ugu soo celin doonto maamulka galmudug ayaa isagana soo saaray warkaas ka duwan oo uu ku sheegay in hubkaasi la doonayey in lagu horiyo colaad beeleedyada ka socda gobolada dhexe xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تنلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda andalus markana qodobo kale ayaa soo socda hase yeeshee waxaannu soo gudbin doonnaa xubintii aanu ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa waxaa halkan ka soo jeedinaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay duqaymo ayuu cadowgu ka geystay xaafada ka tirsan qidaaca sidoo kale duqaymahaasi xooggooda waxa ay dhaceen galabta ilaa caawa mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xoogganaa waxa uu galabta ka dhacay xaafadda annusayraad ee magaalada khaza halkaas oo ay diyaaradaha cadowgu ku beegsadeen guryo dad rayid ah ay deganaayeen ilaa labaatan ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku shahiideen duqaymahaasi cadowtooyo halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale cisbitaalada qidaaca ayaa la geeyey dadka dhaawacyada ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen dhaawaca iyo shuhadada oo laga baadigoobayo aan burburka hoostiisa sidoo kale faysalow khan yunis duqaymo cadowtooyo oo maanta ka dhacay waxay diyaaradaha cadowgu ay ku beegsadeen goob iskuul ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah ilaa toddoba iyo toban kale ayaa iyadana lasoo warinayaa in ay ku shahiideen dabcan goobaha la beegsaday waxa ay hoos imaanayeen hay-adda qaramada midoobay waxa ayna sheegtay in tobankii maalin ee lasoo dhaafay cadowgu si kas ah uu u duqeeyey shan xarumood oo iyaga taabacsan dhankiisa taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda waa uu ka hadlay duqeymahan cadowtooyo waxa uu sheegay in goobaha ay beegsadeen ay ku sugnaayeen dagaalyahano falastiiniyiin ah waa sida uu warka u dhigay haddii aan eegno tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in ku dhowaad boqol qof ay ku shahiideen duqeymihii dhacday afariy labaatankii saace lasoo dhaafay lixdan iyo sagaal kalena ah ay dhaawacmeen isla arrimaha khaza dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin muuqaal ay caawa soo bandhigeen waxaa kasoo muuqanaya iyagoo beegsanaya goobo iyo sidoo kale taangiye ay dhufiis ka dhigteen ciidanka sahaynada
في في العمارة أفراد في في العمارة أفراد إذا قدرتوا تطلع الآن اضربوها دي بي جي مع أفراد قدفين يطلع قدفين مع بعض يطلع إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه إذا في في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا دي بي جي مع أفراد جهز حالك توكل على الله جهز حالك توكل على الله دور
faysalow sidoo kale danda galbeed maanta waxaa ka dhacay iskahorimaadyo u dhexeeya ciidanka gumeystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin yuhuudda ayaa duulaan ku kala qaaday magaalooyinka duubas iyo sidoo kale naabolis mid ka mid a goobaha ay gudaha u galeeneh waa mukhayamka balaadah kooxaha muqaawamada filistiin war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in si adag ay kaga hortageen cadowga halkaasina uu ka dhacay dagaalo folka fol ah sidoo kale magaalada duubas ciidanka gumeystaha yuhuudda ayaa weeraray guryo ay deganaayeen dad shacab ah waxaa sidoo kale jiray iska horimaadyo yuhuudda ay la galeen kooxaha muqaawamada filistiin sidoo kale howlgal barakaysan oo ka dhacay daanta galbeed ayaa waxaa lagu dhaawacay ilaa saddex sahayno ah sida ay ku warantay warbaahinta gumaystaha yuhuudda wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan uga baxaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتسليما
waa hagaag dhegaystayaal markana jubbada hoose gurmad isugu jiray mid caafimaad iyo sidoo kale mid dacwo ayaa la gaarsiiyey deegaan hoostaga dhobley oo ka mid ah wilaayada jubbada hoose qoysas fara badan oo muslimiin ah ayaana gurmadkaasi ka faa'iidaystay kuwaas oo baaritaanno iyo daaweyn la siiyey kadibna sidoo kale dowlaad halkaa loogu qabtay walaalkeen bashiir muxuudiin ayaa gurmadkaasi ka qayb galay oo waraystay qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee gurmadka la gaarsiiyey bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaan soo gaarnay deegaanka goodaaya oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee halkan waxaa soo gaaray dhakhaatiir iyo horwadana ka socda maktabka caafimaadka iyo sidoo kale ducaad ka tirsan maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose waxaa sidoo kale deegaankan ka bilaabanaya howlihii baaritaanada iyo daawooyinka gurmudka ahaa ee lagu soo gaarsiinayay dadka ku dhaqan deegaanka goodaaya ugu horeyn waxaan eegi doonnaa kelmadii ducaadda ay u jeedinayeen dadka u diyaargaroobaya inay ka faa'iidaystaan dhakhaatiirta ee horwadanada ka socda maktabka caafimaadka waxaa dad kala hadlay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed zubeer ee degta deegaanka goodaaya isagoo suldaanka soo dhoweeyey horwadeennada iyo dhakhaatiirta halkan soo gaaray iyo ducaadda waxa uu sidoo kale baaqu u jeedaya bulshada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah iyo xubnahan ka socda maamulka wilaayada jubbada hoose ee deegaanka soo gaaray bismi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا ما هذا ما أنت سكري أنا ما نقينا نوفد يي حولها أن كجرنا إن أنا خدمينا dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada jubbada hoose gaar ahaan wilaayada dhoobley ee waxaynu nimid alxamdulilah hadda joognaa deegaanka goodaayo ama si guud deegaanka jiira oo ah dhul ballaadhan oo dadku aad ugu badan yihiin oo xilligana kale xoolaha iyo maaragtay ganacsiguba aad ay ugu firfircoon yihiin marka waan soo gallay waana soo dhowaynaynaa walaalaha tiimka caafimaadka ducaadda iclaanka iyo dadka khiyaarta ee socda si guud aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa degaanka reegodaaya sida ay noo soo dhoweeyeen sida ay durba noogu soo urureen imaatinkaan u nimid waxaadna ogtihiin ree godaayo iyo ree jiiro khayr laahin siiyo muddaynu sugaynay waa kaan hore idinku nimid idiin sheegnay in ducaad diinta ilaahay nagu baraarujisa iyo walaalo dhakhtaatiir caafimaad oo dadka xanuunsan baadhi doona oo dawo majaanana lacaglaan ayan siin doonaa tiina maanta waa la joogaa culimmadan haddayna wacdinaysa waa inoo yimaadeen walaalihii caafimaadka dhakhaatiirtii waa la socda oo baadhitaanno dhammaystiran ciidanka ilaahay samaynayo haddaba shaqadii bilaabay iyo dawo tayala oo lacag la'aana oo dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ay soo direen oo walaalahood reer goodaaya iyo reer jira ay u soo direen sidoo kale bahdii iclaanka ayaa socota marka reer goodaaya khayr lahayn siiyo si fiican ha looga faa'idaysto dawadaas iyo dacwadaas diinta laysu sheegayo ha la weeleeyo dhagaha maalin walbaba xareed maalin walbaba ma joogto ha laga faa'idaysto oo cilmigana si fiican ha loo dhegaysto daawadaana ilaahay ha idinku caafiye hala maaragtay caruuraha iyo haweenka iyo hala keena dadka xanuunsan waa fursad qaali ah oo dhakhtarkii oo socdo oo baadhitaan kugu samaynaya haddana dawadii ku siinayo lacag laga rabin ilaahay baa laga heli karaa tuma walaalaha mujaahidiinta ee wilaayadeenna jubbada hoose ayaa laga heli karaa oo dawadan inoo keentay iyo culimmadanba markaa khayr lahayn siiyo si fiican ha looga faa'idaysto wa jasaakum allah khayra
wagaag markan shaqadii ayaa toos u bilaabanaysa insha allahu tacaala haddaba qaabka ay wax soconayaan aan soo dhowey mid ka mid ah dhakhaatiirta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waxaan soo gaarnay deegaanka goodaay oo hoos tagta degmada dowbley haddii ilaa idmo waxaan ka nimid deegaanka la yiraahdo yara haddii ilaa idmo yara beeshin maasha allah ummadda aan ku daaweynaynin ayaan kasoo samaynay tabaruca haddana waxaan joognaa deegaanka goday baan joognaa haddii ilaahay qadaro dadkii ayaan ku daaweynaynaa caruurtii haweenkii odayaashii iyo dhallinyaradii dhammaantooduba meesha ayaan ku daaweynaynaa haddii ilaahay qadaro dadka waxaa loo sameynayaa daawo frii ah baaritaan oo frii ah haddii ilaahay idmo insha allah waa hagaag kelimaadkaasi kadib waxaa si toosa u bilowday howlihii baaritaanada loo sameynayay dadka xanuunsan ee ka yimid baadiyaha iyo dhulka fog ee deegaanka goodaya ama loogu yeero banka jira soo fadhiisa adeerow adeer magacaah xasan maxamed anaa siddeetan iyo siddeed maasha allah siddeetan iyo siddeed deegaankaaga meeshan maan fadhiiso bilan yaa jeerada jiiramaya haa
haye adeer intee laga hayaa aniga waxaa laga hayay doqoliman waxaa ahaatee xubnahan xubnaha laga hayaa miya iyo wadnahan iyo boggan adig inta leh iyo madaxan xanuun saa madaxaa ku xanuunaya iyoday jilbahan iyo xubnahan iyo calooshan calooshan
wuu dhibeyn maxaa kala qandha ma jirtaa mayaqana waa ka fahay korka ma ku huraa waa fahay madaxan iyo haa ilaahay ku yeela waa la sheegtaaye xubnahan jilbahan iyo calooshan iyo saa adeer daawaan kuu qoraynaay ilaahay baa kugu caafina insha allah daawada si toosul qaadiya aye adeer aye aye waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan kasoo gudubnay dhinacii baaritaanada aan eegno qaabka daawabixinta ee uga socoto deegaanka goodaay oo ka mid ah deegaanada hoosyimaada degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkan oo howlo caafimaad ay ka wadaan dhakhaatiir iyo howlwadeena ka socda maktabka caafimaadka wilaayada jubbada hoose daawadan way kala horaysaa hadduu ilaahay idmo kaniinka maaragta waxaad laqaysaa afar caawa afar subaxdii ma garat daawadan waa antimaleri waa ma garat kaniinkan waa xanuun baabi'iyo waaye kan subaxdii halla habeenkii halaad cabaysaa ma garat saddex maalmood waa ma garat kanna subaxdii halla habeenkii halaad laqaysaa kanna sidoo kale ma fahanta kaniinkan wuu dambaynayaa daawadaa markay ku dhammaato yaa kan isticmaalaysaa ma fahan subaxdii hal habeenkiina hal kan waxaa loo isticmaalayaa infectionada iyo typhoidka iyo waxyaabaha antibacterialka ma garad haddii ilaa idmo intaana isticmaalaysaa hal kaniinaan kugu darayaa ma garad laabjeex ma leeda gaas ma lihid maasha allah jazaaka allahu khayra daawadaan allah kugu cafiyo intaan soo isticmaal kadibna intaan isticmaal intaan meel fiican dhigayaa warqadaan meel dhigo insha allah daawadaa qaadatay ka turjumaysaa yaa allah kugu cafiyo jazaaka allah khayran haye walaayada jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa idiin soo dhiibay ma garan marka daaweyna la siinayaa waa idinla baarayaa si lacag la-aan leh jazaakum allahu khayran haddana carruurta daawaan kugu qoray soomaa weli waxaa soconaya qeybaha bixinta daawooyinka dadkii baaritaanada ay u sameeyeen dhakhaatiirta iyo holoodeenada ka socda maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daawadaanet waxaad siinaysaa cabdi saddex waqtiyaad siinaysaa ma garat sharoobadan saddex waqtiyaad siinaysaa haddii ilaad aaw kaniinka aawe qanajibin waaye qanajibin waa barastimool waaye haddii ilaahidmo ma fahante kaniinkan antibarisite waaye gooryaanadaa loogu talagalay sharoobo waa ma garat waayahay sharoobadan amoogshilinta way ku dambaynaysaa saddex waqti aad siinaysaa sharoobadan fitamiinka ahna waxaad siinaysaa laba waqti ma garat kaniinka waa kala jibinaysaa jab caawa siinaysaa jabna beri subax laba xabaa ku qoran maalinta ku xigtana jab iyo jabaa kala siinaysaa meeshay kugu ekaanaysaa wiilka allaa noo caafiyo ilaah ku caafiyo daawadan ilaah baa wax caafin kara ma garat
wahagaaga markan waxaan waraysiya la yeelan doonaa qaar ka mid ah bukaanada baaritaanada iyo daawooyinka ay u sameeyeen dhakhaatiirta iyo howlwadeenada ka socda maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga jubbada hoose maamo marka hore magaca iisheeg abshire maxamed axmed intay ka timid waxaan ka imaaday yaraa iyo goodaya laba dhexdooda sariirahaan jooga maanta waxaan jooga goodaya goodaaya ka waran maanta maxaa ka socdo daawaa ka socotaa la bixinaya oo fri oo nala siinaya maasha allah sax baaritaana la iibsamey si fiican marka frii daawo frii baa hayna oo fiican ilaahay daawaha nooga dhigo aamiin insha allah ka waran farxadiina farxadaana aaday u wanaagsan tahay aaday u fiican tahay maasha allah haa daawada see loogu baahnaa filaynin baan helle haye ma filaynin maana filaynin si fiican alxamdulilahi waan iska soconay saaka goodaya baan iska soo aadnay maasha allah ninkii daawo soo doonta iyo ninkii oo raashiid soo raadsadaba alxamdulilah daawo frii aan kasoo kordhacnay maasha allah marka waa aaday farxadaan u dhisanta muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaan waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay khayr siiyo oo garabkooda ilaahay ku guuleeyo
walaadada islaamka waan soo dhowaynaynaa si fiican bay noo gashay daaway noo keentay maxadaray noo keentay aad baan u soo dhowaynaynaa dadkii goodeeyo gidii dawu gacmaha ku wada haystaa aad baa loo daweeye maasha allah weeye iyagana aad baan u soo dhowaynaynaa khayr allaha siiya ma ayna filaynin dad si fiican baana dadkii marka wax loogu qabtay oo dawo ayna filaynin baa loo keenay daawadan hadday hadda ilaa caawa gaadhana maxaan u malayn laba gaadhi oo kale inay ku dhammaan doonto daranka dadka aad buu fiican yahay si wanaagsan yuu fiican yahay ani dawaa laysiiyo waataan gacanta ku haysto kaniin gaas baa laysiiyey qalajiyaa laysiiyey barsimool baa laysiiyey marka wax lacagna lagama qaadan dawo fiicanoo tayanana waa laysiiyey muslimiinta inay guulaystaan ku ducaynayna bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamaya dhammaan mujaahidiinta meelba ay joogaan oo ay mahadsan yihiin waxaa maanta inoo keeneen daawooyin fara badan oo kala duwan baaritaan iyo mid walba leh maasha allah allah barakeeyo dad badan oo xanuunsan oo bukaano fara badan oo baadiyaha lagu hayay ayaa maanta la keenay tuulada tuulada waxaa la yidhaha goodaya dadkana si si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey si fiican oo farxad leh ayay daawada ku qaateen wallaahi dadka aad bay u faraxsan yihiin maadaama daawo ay heleen maanta oo lacag la-aana weliba ay heleen wayna ku faraxsan yihiin annagoo dhan waan ku faraxsanahay deegaanka maadaama daawo u helay maanta muslimiinta gurmadkaan soo dhiibtay maxaa leedihiin iyagana way mahadsan yihiin dhammaan waan u mahad celinayna cadaar meesha aan joogno khayr iyo wanaag baa ka socda deegaankan waxaa la yidhaahdaa goodaya guud ahaanna jiraa la yidhahdaa marka wilaayada waa noo imaatay maanta alxamdulilaahi si wanaagsan bay noo qaabishay daawo tabarucaad ahon beese ku fadhiin bay noo keeneen siday ahayd baan u qaadanay iyadoo oon hadduu laha yidhaahdo dhib ka dhicin oo wanaag uun ku dhammaatay baan sidaa iyada ku qanacsannahay insha allahu sidaas way dadka deegaanka ka waran baahida ay u qabeen daawooyinkan dadka deegaan baahi weynba u qabeen sida haduu ilaha yidhaahdo malaariyada iyo bushmagalka iyo haduu ilaha infectionka iyo mataqaana haduu ilaha yidhaahdo daawooyinka antibioticada aad baa loogu dhib qabay mataqaan ha maasha allah dadkeeda u soo dhaweeyeen. aad baan usoo aad aad aad si fiican muslimiinta waxaan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala likalimati illahi hiya alculyaa bay ku socdaan taasoo ilaahay ku guulayaan ugu ducaynaynaa ha weli waxa aan waraysya la yeelan doonaa qaar ka mid ah dadka bukaanada ah ee daawooyinka maanta halkan lagu soo gaarsiiyey magacaa sheeg marka hore waxaa la yidhahda nuur odowaa maxamed deegaankaan joogno waa meel yidhaho jiira goodaya waa iska fiican alxamdulilah waxaa noo imaaday qolo oo xarakada ka mida oo daawo badan wadato oo bilaa lacag la-aan oo na daaweysay oo dhiigga naga qaaday oo aad oo daawo oo aad daawo tayalena noo keentay ka waran ee, deegaanka dadka se uga qayb qaadanayaan si wanaagsan baa looga qayb qaadan hayaa intee laga imaadee waxaa laga imaaday gaarasha wixii go- banaanka jooga iyo wixii agagaarkaa jooga deegaanka wixii jooga da- wixii deganaa iyo wixii agaagaa jooga dhan baa meesha ka daawo qaadan hayaan Si fiican.
marka si fiican oo wanaagina way ku baxaysaa daawada Masha Allah.
waana wax lacaga ma aha waa daawo oo farii ah oo dadka loogu taakulaynayo Si fiican.
alxamdulilaahi haddaas il- allaa leh marka sidaasaad ogaanaysiin ee, ka waran baahida loo qabay daawooyinkan deegaanka goday la keena baahida loo qabo waa mid saa'ida aad baa loogu bukaa marka dadka aad buu u bukaa dunyadii daaway rabtaa dadkii daawuu rabaa ilaahay korka ka yeelo ilaahay korka ka yeelo ilaahay korka ka yeelo waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa soconaya howlihii baaritaanada iyo daawooyinka la soo gaarsiiyey bulshada ku dhaqan deegaanka goodaya inta baaritaanada iyo daawooyinka ay socdaan waxaa dhinac socda su-aalo ragga ducaadda ay weydiinayaan dadka muslimiinta ku dhaqan deegaanka goodaya waxaa noo socotay su-aalo iyo madaxooga munaaqasho ah waxaan weydiiyey maraatibuddiin meeqaa weeye martabadii koowaadnima sheegay wuxuu yidhi waa arkaanu islaamka weeye martabadooda hore waxaa weeyaan alislaam weeye alislaam islaamkana tiirashiisa waxuu yidhi waa shan nimaa ka jawaabay martabada labaadaan rabaa yaa أركان الإيمان ستة أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى maasha allah jazaak allahu khayr waa sidaa weeye arkaanu iimaanka lixdaa weeye waxaa iigu xigay martabadii saddexaad ugu dambaysay yaan rabaa martabada ugu dambaysa waa ixsaanka weeye an tacbudallah alla waa inaad caabika annaka taraahu siyaado alla arkaayo fa in lam takun adigu haddaadayna taraahu alla mid arkaya fa innahu ilaah yaraaka waa ku arkaa waxaa jira laba iyo toban qodob oo waxaa jira asaasiyaat diin la yidhaahdo oo diinta islaamka asaaskeeda ah laba iyo tobankaa ma taqaana ama madaaru islaam baa la yidhahda ama asaasiyaatu diin baa la yidhahda shanta arkaanu islaam iyo lixda arkaanu iimaan iyo ixsaanka wey shan iyo shanta arkaanu islaam iyo lixda arkaanu iimaan isu gey kow iyo toban soomaa ya qaybaha dambe ayaan isa soo gaarnay markan waxaa dhinacayga ka muuqda suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed ee suldaani ka waran ee qaabka ay wax u socdaan ee deegaanka ee dadka sida loo qaabilay baaritaanada loo sameeyey iyo daawooyinka lasoo gaarsiiyey intaba alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsannahay dad aad iyo aad u fara badan oo odayaal iyo duqayti oday- waayeelo iyo caruur iyo haween iyo dad dhexdhexaada hada cudurku cid gaara ma ahe qof walba waa xanuunka ku dhacay dadkana runtii intii muddo aan aan helin da- dawo noocan oo kale ah iyo baaris noocan oo kale ah ayaa fursad u ahayd meel walba isaga yimaadeen hawsha si habsami leh oo wanaagsan oo ilaahay loogu mahdiyo ayay ku socotaa aad iyo aad bay noo farxa gelinaysaa hadday odayaashii aan nahay waan ishraafaynaa waan la soconaa waan ku ilqabowsanaynaa shaqadayna si fiican bay u socotaa khayr iyo wanaag baana jira ducada iyo maaragtay hambalyada iyo farxadda ayaan muslimiinta la wadaagaynaa khayr iyo wanaag baa socda inta kalena ilahi waxaan rajaynaa inuu ilahay khayr noogu dhammeeyo waa fursad qaali ah oo walaalaha mujaahidiinta ee gaar ahaan wilaaya juba suflaa ay maaragtay dadkan ay maamusho ee iyadu maaragtay ay mas-uulka ka tahay ay u fidinayso ilaahay baa ku mahadsan uma ilaahay baa ku mahadsan asalaamu calaykum waxmatullahi taala barakaatu ee boqolaal qof ayaa ka faa'iidaystay mashruucan mar kale deegaanka goodaayo ay ka sameeyeen dhakhaatiirta iyo howlwadeennada ka socda maktabka caafimaadka xarakada shabaab mujaahidiin waxaana mashruucan iska kaashanaya maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka waxaa sidoo kale qayb ka ah rag ducaad ah oo kelimaad u jeedinaya dadka muslimiinta ee deegaanka ku dhaqan guud ahaanna waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka habeen dambe ayaa noo balanaa inta ka horaysa waa annagoo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الله تاتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما